doood xooggan ayaa ka dhalata canshuurta iibka boqolkiiba shan oo dhowaan xukuumaddu ay bilowda inay ka hirgelisa magaalada muqdisho waxaana ka dhasha muran diidmo iyo in suuqyada albaabada la iskugu dhifto muddo laba maalin ah meelaha qaarna waxaaba ka dhacay bannaanbaq sida gudaha suuqa weyn ee bakaaraha ganacsatada ayaa sheegay in amarkan uu ahaa mid aan laga gelin talo badan ayna ahayd dowladdu inay samayso wacyigelin bulsho kahor intaysan hirgelin amarkan dhaliijaha wareerka siduu fiyooda u sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha xasan cabdi axmed xoogsade
walaal waxa weeyaan waa su-aal wanaagsan wuxuu noo saameeyey sida adiguba aad dareemi karto ama dadku wada ogyihiin amarka markii uu soo baxay waa amar dowladeed dowlada amarkeedana de in la qaato ayaa lagu qasban yahay sababtoo ah waa xukuumadii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimadii dadku ay haysteen laakiin dadku waxay dareemayeen culays sida aad dareemayso oo suuqi uu ku xirmay ama walaac dadku ay qabeen walaacaas oo waxyaalo badan ka koobnaay marka kolley wax kastaba ha ahaatee markii ugu dambeysay amarkii waa la qaatay laakiin dadka weli aad bay maaragtay qalbiga ugu hayaan in maaragtay canshuurta danabaysan oo lagu leeyahay waa electronic wax dadku ay garanayaan oo ay si dhab ah u yaqaaniin ma ahan waxay ku habbooneed in wacyigelin iyo ay ka horeyso iyo dadka in la baro oo arintaa dadka oo ka baaraandegay oo lagu wacyigeliyo ay fahamsan yihiin dadka loo soo bandhigay ku fiicneed sidaas baan isleeyahay ganacsatada ayaa sheegay in xilligan aysan jirin isku dheelitirnaan markay timaado dekadaha la canshuuro ee dalka dekeda xamar oo keliya inaysan ahayn dekadaha dalka uu leeyahay iyagoo sheegay inaysan jirin isku dheelitirnaan canshuur midaysan oo laga qaado dekadaha sidoo mar kale u sheegay v o eda guddoomiya xoogsade oo rugta ganacsiga u qaabilsan suuqa bakaaraha
dabcan dowladda waxaa looga baahan yahay inay ganacsatada waa brobertigeedii iyo hantideedii iyo dhaqaalaheedii iyo dadkii dadka ugu qaalisanaa ganacsatadu sababtoo ah dadka canshuur bixiyayaashaahu waa hantida lagu xisaabtamo inay u dhimriso in dhaqaalaha sida uu yahay iyo waxa laga qaadaya lagala tashado la laaxwiyo la koolkooliyo yacni waxay qanaaca ku qabaan oo ay ogol yihiin dowladnimadii haddana lagu maamulo waadna og tahay oo dee xilliga lagu jiraaho waa xilli ganacsiyaasha soomaaliya ka jira dekadahoodii iyo badeecadaha waxa lagu canshuuraha ay kala gedisan yihiin oo laga yaabo adiga canshuurtu haddii halkaana kale xoogaa qaali ka tahay in maxaan ku idhaahdaa kismaayo ama garacad ama boosaas oo kaleeto badeecadii ay raqiis ka tahay oo laga yaabo in badeecadii ka timid maxaan ku idhaahdaa meelo kaleeto ay magaaladeeni kusoo dhowaanayso cabdulqaadirow sida aad og tahayna magaalada muqdisho dekedeeda badeecadda ka degta magaalada muqdisho laguba gado waxay ka baxdaa xuduudaha waxay aadaa etoobiya waxay gashaa kenya waxay aadaa gobolada haddii marka aan arinta miisaan laga samaynin oo aan maxaanku idhaha dhibayd badan laga samaynin oo aan loo kuurgelin de ganacsatadu culaysyadaas ay dareemeen oo suuqyada ku xirmeen oo konsaynka hay iska qabi karaan amarkii dowladdana ma diidi karaan awaamiirta dowladdana waxay ku qasban yihiin inay u hogaansamaan culayska ay ka qabaan way dareemayaan oo gudahay ka qabaanoo waa midda keentay in baaxaddaasi ay maaratay ay suuqyada ku xirmaan marka arintu waxaan isleeyahay mar kasta mas-uuliyaddu waxay ku dhacaysaa dowladda iyo wasaaradaha arrintan oo ay qusayso inay dadka soo dhex galaan meesha xanuunaysana ay dhab u og yihiin oy ka daweeyaan oy ka warqabaan saasaan isleeyahay waa loo baahan yahay
brofesor yaxya sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan la soo shaqeeyay hay-adaha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay in looga baahnaa xukuumaddu inay marka hore samayso talagelin badan oo kasoo bilaabanaysa gudaha hay-adaha dowladda iyo wacyigelin bulsho ka hor intaysan qaadin tilaabadan isagoo xusay in bulshadu markii horeba la daalaan dhacayeen canshuuro badan ay qaadayaan hay-adad aan kuwa dowladda ahayn qaarkood horta canshuur in la qaado sideeda waa bannaan tahay dhinaca sharciga dowladda u yaallo laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo waxaa kamid a waa tashi badan in loo yeero wasaaradda ganacsiga rugta chamber of commerce ganacsatada laftooda bulshada qaar kamid a oo laysla qaadaa dhigo kadib loo gudbiyo golaha wasiirada kadibna baarlamaanka loo gudbiyo aan filaynay laakiin waxaa israacay uun canshuurtii oo lagu dhawaaqay iyo fulinteeda haddana waa in canshuur saasoo dadku cusub marka la keeno qeyb ahaan ay cusub tahay tii hore oo sideetan iyo waxoogaa la soo saaray laleeyahay markaas waxaa loogu talagalay dowlad oo centralized ee dowlad federaala ma ahayn mid federaalka waafaqsan in la keenay ahayd kadib waxay ahayd hal bil oo wacyigelina ugu yaraan in dadka loo sharaxo waxa ay tahay marka dadka iyagoo loo sharaxin oo lagu dhawaaqay haddana hore laga hirgeliyey yaa waxay naqatay culeyska ugu weyn ee dadku ay ka cabanayaan ee maaha macnaheeda cashuur ahaan keliya in dadku ay kasoo horjeedaan waxaa haddana intaas ka badanaa la saari jiray laakiin limiday soo gaartay canshuuro fara badan oo isdaba gaara oo servays ah canshuur xataa kuma tilmaami kara qaarkood marka servays hay-ada aan sharciyadooda aada u sugnayn ay keeneen waxay koraysay badeecada tiioo marka limidka ugu dambeeya gaartay yaa tan lagu sii dhawaaqay haddii kuwaas ayna jiri lahayn maba la dareemi lahayn shan iyo tobankan ama shantan dollar haddii lagu dhawaaqo maba la ogaan lahaynba culeysna ma keenteen laakiin xadki kadib ay timida cashuurtaan
boqol kiiba shan marka laga hadlayo in iibka laga qaadayo dadka weliba dadka wax iibsanaya lagala jeedo boqol kiiba shan ma waxaa lagu lagu saleynayay dolarkii ma waxaa lagu saleeya adduunka markii ay percentage wax la qaadaya sideed in loo maamulo sideedaba canshuurahaas oo vatka waa saddex nooca la yidhaah boqol kiiba labaatan standarda la yidhaah boqol kiiba shankii dhuyusida la yidhaah boqol kiiba zerona waa jirta waxyaabaha qaar ayna ku dhacayn ananka boqolka shanaan qaadanay oo ah tii reducidka ah waxayna ku salaysan tahay lacagta dollarka ah haddii lacagteena ay ku salaysanaaned way ka hooseyneed wadamada hadda east africa exambleka loo qaatay lacagtooda boqolka shan iyo toban lagu dhufto boqolka shan iyo tobankaas waa ka yaraana ama waa la ekaana boqolka shanta marka taasaa uu sabab ah
bulshada rayidka ayaa dhowrkii toddobaadee lasoo dhaafa si adag u dul istaaga siday dowladda u qaadaysa canshuurta iyagoo duray saliig xooggana ka muujiyey adeegyada dowladdaoo dhammaan gacanta loo geliyay shirkado gaar loo leeyahay sidoo v o da u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan tahliil shaatax
cabdiqaadir aada umahadsan tahay runtii arrimahan canshuuraha markaa fiirisid dadku isha unba cashuurta ku hayaan laakiin waxyaabaha ku hadaa ku gadoo ku wareegsan cashuurahan iyo xaaladaha dalka markaas ka jiro wixii oo dhan waxay naqanayaan wax u baahan in laysku miisaamo oo laysku baalaansi gareeyo marka annaga walaa aan ka muujinayn horta waxay ahayd waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka cashuurta loo aruurinayo oo amooda in shirkado gaara la siiyey shirkaduhuna ay ku xadgudbayaan dadkii cashuur bixiyaha ahaa dadkii cashuurtii diyaar la ah inay baxshaan in mataqaanaa loola dhaqmaayo sidii in lacagtii laga xoogayo oo kale ama ay yihiin dad dembi lacag la fakanayo oo kale shirkaduhuna ay ku xisaabtamayaan inay soo xareeyaan income see doontaa kusoo xareeyaan iyagoona waxba xierineen horta taas waxyaa ugu weyn oo ka warsanin taas ayay ahayd oo runtii ay ka dhalatay in dad badan dhibaato loogu geysto habkaas ee cashuurta loo aruurinayo waxaad arkaysaa albaab qof gurigiis la siibanayo waxaad arkaysaa qof albaab markuu furay xaaladiis guriga iyadoo laga warhayn askarta hor kaxaysanayso oo xirayso waxaasoo dhan waxay ahaayeen de wax oo soo dhaweynayo ma ahayn walwalka ugu weyn aan qabnay wuxuu ahaa habdhaqanka dadka shirkadahaas canshuuraha aruurinayo oo sababi kara in dadkii ay lumiyaan kalsoonida dowladnimada ay ku qabeen
cismaan shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaada toddobaadka in shaqo walbaoo la qabanayo haddii aan loo marin dhabaha saxan inay tahay mid luminaysa sifaha wanaagsan sidoo marka la sharaxayo guddoomiye shaatax siad u aragtaan canshuurtan iyo sida dowladda u wajahda
horta marka ugu horeyso howl kastoo la qabanayo oo fiican oo wanaagsan haddii wadada lagu qabanayo ay qaldanto waa macno beeshaa hooseeso waxaa moodaa cashuurahan wadada loo maray inuu aada u qaldanaa oo ay dowladdu keliya ay ka fikirtay see cashuur loo aruuriyaa oo aan laga fikirin see dadka cashuur looga qaadaa marka midda ugu muhiimsan waxay ahayd in la yidhaahdo warota daras aan ku sameyno dadku cashuur intee la-eg ayay bixi karaan see u bixi karaan qaabkee looga soo qaadi karaa see loo heli karaa kalsoonida shacabka inay baxshaan cashuurta taa wakti dhan inaan la gelin ayaa muuqato midda labaad dadka wacyigooda in kor loo qaado oo la dareensiiyo cashuurta ay bixinayaan siday uga faa'iidayaan waxa ay ka heli karaan arrimahaasoo dhanna inaan waxba laga sameyn waxa ugu weyn kale oo muuqda waxay tahay transparency macnaha daahfurnaan war lacagaha cashuurta la qaado iyo dowladda qaado see loo maamulaa dadku ma fahmi karaan ma- ma- ma- eh, dadku ma haystaan access ama ama fursad ay ku arki karaan habkii wax loo maamulay si wax u baxeen arrimahaas oo dhan haddii oo aan wax laga qaban waxay caqabad ku noqdeen marka oo isleeyahay eh, qaabka cashuurta loo qaadi lahaa iyo sidii eh, eh, eh, dadka cashuurta u bixi lahaayeen dowladduna intaasoo dhan oo oo oo nidaam oo la rabay inay qaado tallaabooyinkaas dhan lama qaadin En, waxay uun xoogga la saaray si lacag loo aruuriya ee sida dadka lacag ku bixi karaan wax laga fikira ma naqan cashuur ku bixi karaan.
Eh, dabcan dowladdu dhaqaalay u baahan tahay canshuuray u baahan tahay marka sidee is leedihiin dowladda canshuurna way ku qaadi kartaa fahamka dadkuna wuu la jaan qaadi karaa aniga waxay la tahay dowladda horta inay en, wadatashi badan ay ka sameyso arrintaas En, waa loogu aqoon roon yahay dadka shaqaalaha hadda dowladda jira En, caqabadaha kaloo jira kamid tahay en, hay-adaha dowladda ka shaqeeya qaarkood capacity badan ma laha En, dad badan oo oo maaragta aqoon badan u lahaa la- eh, dowladnimadii iyo habka loo maamuli lahaa iyo bulshada dhexdeedaba ama subcad ku leh aan wax maamuli lahaa oo dhan in la engage- in in la howlgeliyo oo ay dowladdu tashiyo badan la sameyso daraasad badan laga sameeyo la qiimeeyo sida mataqaanaa eh, ugu haboon dadkan cashuur ku bixi karaan tallaabooyinka u baahan in la qaado inay dadka cashuurta bixiyaan marka aan aan la- een, laga sameeyo munaashaqado badan oo daraasad badan laga sameeyo wacyigelin badan laga sameeyo cashuurta dalka in la baxsho waxay ila tahay waa muqadis waa muhiim haddaan rabno inay dowladeenu shaqeyso oo wax qabato waa inay dowladdu waxay ku shaqeysaa waa cashuurta dadkuna cashuurta waxay u baxshaan inay helaan adeeg dowladeed oo markaa kaafi kara waxa ay markaas baahidooda ay tahay taas warta ugu muhiimsan waxay tahay in dadku markaas een, een, loo muujiyo lana tusiyo waxa ay bixinayaan inay tahay wax iyaga kusoo laabanayo oo adiga loogu qabanayo taana ilamaha inay maanta ay sameyn karaan ee, dad shaksiyaad hadda aan een, maxaa yeelay cashuuraha wasaaradda maaliyaddan way qaadaa gobolkana wuu qaadaa Een, degmadiina waxan ay soo maraan waxaa suurtagal ah in guddoomiyihii degmada ama maamulkii degmada aysan awood badan ku lahayn inay xakameeyaan canshuurta wasaaradda maaliyadda ay qaadayso qaabkay u qaadayso iyo shirkadaha ay soo wakiilatay waxaa suurtagal ah een, een, tallaabooyinka oo ka imaan karo ee, cashuurinta culisyada ka imaan karo oo dadka ay dareemayaan haddii ay ka muujiyaan maamulka degmada uu ka muujiyo een, inay arrintan culus tahay in markaa ay imaan karto in shirkadaha siito xildhibaano difaacayo ama dad kale oo dano gaar ah shirkadahaas een, ku leh ee, inay markaas ee, culays aasaaraan een, maamulkii degmada ee xataa maamulkii gobolka marka niho waxaan aada iyo aada u dareensannahay in ee, gobolka banaadir uu runtii ee, gacmaha ka xiran yahay Een, dowladda federaalkana culays badan ay ku hayso Een, isagiina is- gobolkiina gobolkiina aa ku waramo gobolkiina naftirkiis waxaa ka muuqato in eh, awoodda eh, heer gobol ee ka xoog badan tahay awoodda heer degmo marka taa naftirkeedana waxay suurtagal ka dhigtay inay faragelinta dowladda federaalka ee gobolka ama culaysyada dowladda federaalk ee ku hayso uu bato marka taasaa is leenahay waa- wax laga qabo.
gobolkaas uu heli karaa madax banaani sidee u noqon karaa gobol awood loo maamulkiisa ka shaqeeyo Een, walaa runtii dee gobolkan eh, maadaama magaalo madaxdii eh, dalkii ay maanta ay muqdisho tahay muqdishona uu gobolkan banaadir eh, martigeliyey oo hadda markaa fiirisid magaalo madaxdii iyo gobolkii ay isku yihiin hal meel Een, waxa ugu muhiimsan oo lagu kala saari karo waa sharci horta maadaama aan hadda la kala qaadi karin oo si physically ah ee muqdishona tahay dee gobolka gobolka banaadirna gobolka uu yahay waxa kale horta lagu kala saari karo waa sharciga Een, dowladuna eh, federaalka waxaa moodaa inay boqolkiiba toddobaatan ay mashquul ku tahay eh, a- a- arrimaha soomaaliya a- a ka badan eh, mushkilada eh, gobolka banaadir xalkiisa inay xaliso waxaa moodaa inay aada mataqaanaa eh, mushkilada soomaaliya oo markaa aynan wax badanna ka qaban karin maadaama dalku hadda federaal uu noqday oo ay muhiim tahay inay mashaakilka soomaalida ay aada ugala macaamilaan ugalana shaqeeyaan maamul goboleedyada waxay ahayd in gobolka banaadir ilaa xad step by step xitaa loo siiyo faraaq ama space oo markaa uu gobolkii shaqadiisii uu ku exercise macnaha ama oo ku sameeyo oo dhaqaaq uu ku sameeyo marka waxaa is leeyahay weli waa laga gaadhaa dowladda federaalka inay marka ay ku fikirto bal bal gobolkan see tallaabo tallaabo uu bal mas-uuliyiintiisii ay u guda karaan waajibaadka iyo ka saaran adeegyada bulshada amniga iyo wada shaqeynta dowladda dhexe iyo iyo iyo gobolka banaadir magaal madaxa ku taal gobolkan waa ka duwanaana gobolada kale dalka maamul goboleedka waa ka duwanaana xuquuqo badan ee dadka gobolkan lahaayeen waxay ku weenayaan magaal madaxa darteeda ku weenayaan xuquuqo badan eesan maamulada kale lahayn ayay helayeen waxay ku helayeen in magaal madaxa dalkan magaalada gobolkan ku taalo marka arrimahaas oo dhan in laga munaashaqooday u baahan tahay culeys u weynne markii laisku soo duuduubo wuxuu ka taagan yahay cid gobolkan u taaganoo matasho oo la xaajoota dowladda federaalka ama dowladda dhexe aana jirin
khubarada iyo bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa tale ku bixiya in la badiyo talooyinka markay timaado in la qaado tillaabo dhanka dadweynaha ah gaar ahaanna markay la khaliiso dhaqaalaha
dowladda waxaa la gudboon waxyaabahan kale ee keenay in canshuurta ay ka qayliyaan dadku waa waxyaabaha badan ee bribadku ay saaraan shirkado dad iska samaysteen oo si sharciga lagu samayn oo aan lagu tartamin shirkadaasaa la sameyna ku faraxsana xala go-aan ay soo saareen habeen horaa kaadlaya containerdaa la dhaqaayo ee la keenay kostiga alaabta ay korayed lafteeda hadda waa joojinay yidhahn xalay hay-ado badan oo aan aan loo samayn tartan oo layska magacaawdaa jiro oo iyagu lacag aruuriyo lacagaasoo dhan hadda waa ka hortagnaynahayn dowladdu majaraha u haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dooda lacagtan inaysan ahayn mid cusub balse hadday ku sameeyeen casriyeyn iyo dib u habeen sidaasina dhowaanay dib ugu bilaabeen wasiirka hoggaanka wasaaradda maaliyadda soomaaliya xildhibaan cabdigafaar xangi ayaa waraysi gaar uu siiyey barnaamijka faaqidaada toddobaadka wuxuu kaga warramay doodaha adag ee ka dhasha canshuurta iibka boqolkiiba shan shirkadaha sida gaarka loo leeyahay qaado dakhliga dowladda soomaaliya canshuuraha haddhaafka laga qaado shirkadaha iyo ganacsatada iyo doodaha kale ku kheyran markay timaado canshuurta wuxuuna waraysigan uu kaga jawaabaya dhammaan su-aalaha iyo cabashooyinka kor lagu soo sheegay la khariira ganacsatada cabdiqaadir waad mahadsan tahay canshuurtaani canshuur cusub maaha waa canshuurtii gadista weligeed jirtay meelaha qaarkood waa lagu qaadi jiray walow ay aada u yarayd maaragtay inta meelaha lagu qaado wasaaradda maaliyaddu waxay muddo dheerba ku tahamaysay inay hesho awood iyo farsamo iyo karti ay lacagtaas ku maarata canshuurtaa ku ururiso waa canshuurta aad taqaanid adduunyada o dhan laga qaado canshuurista gadista afka qalaad lagu yihahdo v a t oo qofka end userka ah oo ejiga ku ah inuu bixiyo waa dowladnimada soomaaliya cabdiqaadir waad la socotaa maalinba tilaabo ayay soo qaadaysay wasaaradda maaliyaddu iyo canshuurta iyo dowladahan dowladahan dambe oo cusub waxay kusoo bilaabatay in dekedda shidaal yar dowladda la siiyo maalinba tilaabo hore u qaadaysay systemba iyo nidaamka baa iyo dhanka sharciga iyo dhanka nidaamka maalinba maaragtay horumar baa laga sameynayay maanta alxamdulilah dowladnimada soomaaliya waxay maraysaa dakhliga ay gudaha ka ururiso inuu kaafiyo horta ugu yaraan mushaaraadka ciidamada shaqaalaha dowladda waxaa hadda haddii insha allahu qorsho wuxuu yahay in aan ku guulaysano kharashaadka kaloo dowliga ah in aan ka fargarayno haddii canshuuruhu si fiican noogu miro dhalaan marka canshuurtaasi taas waa qiimahan boqoleyda boqolkiiba shan aad dhahdeen dowladaha deriskana tusaale usoo qaadanayseen dabcan lacagahooday ku saleeyeen soomaaliya doolarka aada looga isticmaalaa marka boqolkiiba shan doolar ku salaysan miyaysan ku badnayn dadka soomaalideed ogtaa daruufaha iyo nolosha iyo xitaa kuwa idin shaqeeyo mushaar hoose qaato miyaysan ahayn lacag badan
horta waxaad ogaataa canshuurta waxaa la canshuurayaa boqol kiiba shan dollar keliya maahane waa shayga wixii wax lagu kala gado haddii soomaali lagu kala gado boqol kiiba shan haddii dollar lagu kala gado boqol kiiba shan waxaa xusin mudan cabdiqaadirow canshuurtan innaga boqol kiiba shan aan qaadayna adduunka waddanka uga hooseyaan haddii oo v a t qaada waddamo aan qaadin oo de mid iyo laba iyo reer ah oo oo maarata isolated case waa jira laga yaabaa dowladaha nalamidkay qaada inay ku saleeyeen lacagtooda boqo- kenya oo kale boqolkiiba shan iyo tobankood u dhigmi karto saddex doolar ama wax ka yar marka maxaad ku saleynaysaa may maysaa ma aha shirk- lacagta waxay ku fadhidaa waa qiimaha valuega itemka wey qiimaha uu shaygu leeyahay boqol kiiba shan hadduu uu boqol kun oo shilin oo soomaaliya yahay shan kun oo shilin oo soomaaliya aan ka rabnaa hadduu boqol dollar yahayna shan dollar baan ka rabnaa marka waa iskeenaysaa xisaab ahaan xisaabta waa saas weeye Eh, kenya boqolkiiba lix iyo toban weeye Eh, wadam- ama shan iyo toban ba wadamada intooda badan sabsaxaaran africa ku wada jira ay yihiin marka arrintaas dad baa si khaldan u turjumay waxaa la canshuurayo oo sharcigana waafaqsan waa valuega waa qiimaha shayga maanta sidaan sheegay ha- wixii aad gadatid haddaad soomaaliya ku gadatidna boqolkiiba shan baan ka rabnaa soomaali mabdi kuu jirto soomaa database waxa ku anshuuraysaan kuma jirto soomaali marjinta laa ku goynaysaa marjinta soomaali kamid maaha emergency waa isagaa lacagteeda isaga annaga maahan taasi maogta waa dhibaatada guud oo dowlad Sooma- dowladnimada soomaaliya haysta in lacag waa dee fi- fiiri taas waa problemka lacagta in la xaliyo lacag inaan dalkan loo soo daabaco oo la helo brose waxay u baahan tahay in dakhli loo helo because in lacag soomaaliga waad ogtahay shilin soomaaliga meesha ka baxay waxyaabaha ay dowladda muddada ku taamaysay oo ay ka shaqaynayaan bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha nidaamka maaliyadda adduunka ay nagala shaqaynayaan weeye qorshe socda weeye waana baahi sideeda u jirta in shilin soomaaliga dib loo soo daabaco oo shilinkeenan dollar ku beesgaraysan laga gudbo laakiin inuu dollar ku beesgaraysan yahay micnaheedu maaha inuu canshuurta qaali siinayo haddaba dollar baa wax lagu kala gataa adigu haddaad maanta wax iibsanaysid dollar baad ku iibsanaysaa haddaad baabuur iibsanaysid haddaad qada iibsanaysid maqaad intaad tagtay dollar baad ku iibsanaysaa marka annagu waxaan canshuurayno oo wax ku bixinaynana waxa weeye waa dollarka mid kale cabdiqaadir muhiima inaa ogaatid lacagta annagu aan qaadayno lacag dee annagu aan xaraysana maaha suuqaan dib ugu soo daynaa mushaaraad baan ku bixinaa qarashaad baan ku bixinaa adeegyadii dowladdan ku bixinaa suuqaa dib wax looga gataa marka circulationku waa isku wada xiran yahay inaan annaguna lacag soomaali wax ku qaadno eh, dollarna bixino dee suurtagal maaha ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya xildhibaan cabdikafaar xaanqi ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaada toddobaadka in golaha wasiirada ay qaadeen tillaabooyin cad oo la xiriira in meesha laga saaray dakhli badan oo laga qaaday ganacsatada kuwaasoo cabasho ay ka muujiyeen xaggee ku dambeysay suuqi bakaaraha laba maalin oo xornaa xaaladdu meel adag ay gaartay hadda maxaa xal la gaaray waa la gaaray suuqi bakaaro waa furan yahay dadka waxaan ku bishaareynayna xalay waad akhridaybaan waad aragtay go-aamada golaha wasiirada ka soo horbaxay labaatan qodob oo kulligood u hoylinaya ganacsatada ayaa sh- xalay qolaha golaha wasiirada wasaaradda maaliyadda horgeysa qaraar oo lagu xaliyey eh, ganacsatada cabashooyinka ay qabeen boqolkiiba sagaashan baan dhihi karaa eh, qodobadoodii mid aan shantii beri toddobadii beri oo lasoo dhaafay aan xalinna ma jirto madaxda qaranku gaaray wasaaradda maaliyadda center u ahayd waxaa la xaliyey boqolkiiba sagaashan caqaba waxa tusaale ahaan waxaa meesha laga saaray isbaarooyin lacaga lagu qaadayo annagu aanaan ogeyn oo sharci darra ah oo ganacsatadu ay ka caabteen waxaa la joojiyey container dhaqis een, ah contract aha waxaa la joojiyey oo la yareeyey qiimihiisa waxaa qiimihiisa la yareeyey lacagtii iskaanka securityga oo muhiim u ah dalka xaaladiisa ku bixi jirtay isagii lacagtiisiina dakhliga dowladda ayaa lagu soo wareejiyey waxaa meesha laga saaray lacagihii lagu qaadayey ee ganaxyada ahaa ganacsatada lasoo aan soo qaadanin shahaadada ee tayadhowrka waxaa meesha laga saaray shirkadda eh, heshiiska fayadhowrka oo dowladda hoose waxaa meesha laga saaray baraha kontaroolada muxuu ahayday balcad iyo ex control iyo afgooye lacagihii lagu qaadayaa meesha laga saaray waxaa meesha laga saaray lacago kaleeto annaga aanaan ogeyn oo la yiri dekadaas siyaabo kaleeto lagu kala qaadi jiro ganacsiga lagu qaadi jiray aad iyo aad waxaasoo dhan ujeeddadu waxay idin ganacsatada annagu dadka iyo shacabka mas-uul dowladdu waxay dowlad ku tahay waa shacabka marka go-aamadaasna waad akhriday hadda inaan ku dheeraado ma rabo Ha.
dakhliga idin kordhe ee dowladdu sida weyn ugu faanayso kambeni bareefad ah oo shaksiyaad leeyahay qaado lacag ay soo uruuriyaan sidee ku yimid kambenigaas inuu inuu shaqada qabto dakhligee wey kaas kan canshuurta ee wasaaradda maaliyadda qaadee dhaqaalaheeduna dabcan inuu kordhay ee dowladda ku halalisay ma qaadayso company brevet oo qaadaya ma jiro v a t da iyo ganac lacagtan gadista dad wasaaradda maaliyadda qaadaysa oo tiim wasaaradda maaliyadda tiimamkeeda technicalka diba- dakhliga eh, eh, eh, yani waaxda dakhliga kambeni bareefad ah oo m j s la yidhaha ma qaadan leedahay ana okay taas waa mid kale waa canshuurta waxaa ka hadlaysaa dakhliga waxaa ka hadlaysaa maca- ma- waxaa ka hadlaysaa dakhligaas waxaa la dhahaa dakhliga kirada macaashka oo guryaha dadka ki- qofka kiraystaha ah ku waajibaysa qofka meesha laga saaro la yidhi dowladda kuwada dhaqaya see loola macaamilo see loo qalbo may firi shirkadaasi shaqadaas waa shaqo gaara oo wasaaradda maaliyaddu ay u dhiibatay shirkad marka iyadoo capacity ay ku urursato cilado badan kasoo noqdeen oo dhanka oo fara badan oo qiimeyn ay samaysay processka procurementiga caadiga ana maray successfulna oo guulaystay oo shaqeeya dadkuna aanay dhib ku qabin weeye taas wax kale weeye canshuurtan hadda aan ka hadlayno ee gadista ah ee hadda waraysigeennu hadda su-aalihii hore ay quseeyeen taas maaha taas wasaaradda maaliyadda qaada systemka maaliyad taa hore lafteedu systemka maaliyad hadaad adigu guri leedahay oo aad canshuurta iska bixinaysid fiiri mobilka markaad ka dirtid sanduuqa qasnada midaysan ee wasaaradda maaliyadda ayay ku dhacaysaa shirkaddu farsamadii iyo shaqaalihii iyo systemkii iyo nidaamkii waxaasay naga caawisaa iyo soo ururintii ha shaqaalihiin inta ugu dambeeyay dabcan maadaama shirkadu shaqaale qabanayda shaqaalaha la hedeen shaqaale wasaaradda halka ugu dambeeyay way ka shaqeeyaan way la- way fiiri shaqaalaha wasaaraddu wasaaraddu meel horta waxaa jira wax la yidhaha effectiveness iyo efficiency oo marka adduunka cashuur la ururinaya laga shaqeeyo shaqaalaha wasaaradda maaliyaddu shaqadan hadda aan qabanayna ayagaa qabanaya shaqada ay qabtaana taa keliya mee boqolaal canshuurood iyo dakhli bay soo ururiyaan taa lafteeda keleda qayb bay ka yihiin ayagaa xafiisyada u fadhiya waxa weeye waxaan kuu sheegaya cabdiqaadir waxaa naga soo geli jirtay bishii lixdan kun oo dollar toddobaatan kun oo dollar haddeerna meelaha qaarkood bishii toddoba boqol oo kun sideed boqol oo kun oo dollar ayaa ayaa naga soo gasha annaga mas-uuliyaddeedu waxay tahay dakhliga aan xaqa u leenahay inaan qaadno meelihii aan ka gaabino awalna wasaaradihii iyo nidaamyadii waa aniga kuu sheegay marba dawladdu intay capacitigeeda iyo awooddeedu gaarto ayay qaadaysa canshuurta sharcigeedana dem- eh, ishu kama jiro sida loo qaadayay baa habacsanaan ka jirta iyadii baan adkaynay hal qof oo ay jeebkiisa ku dhacdo ama shirkad ay gaar ugu dhacdaana ma jirto dadka banhabaabin lagu sameeyo wasaaradda maaliyadda ayay kusoo dhacdaa waxaadna ogaanaysaa in su-aashu waxay tahay maxaa keenay in yani baahida loo qabo baahi ciidanka dawladda waa siyaaday soddon kun oo ciidanaa siyaaday macalimiintii waan siyaadinay lix kun oo macalin baan hadda mushaar siinaa waxaan siyaadinay yani adeegyadii dawladda oo fidayaa siyaaday dhammaan meelihii la xoreeyey eh, hadda intii dawladdan eh, xukuumadda dan qaran ay jirtay dawladda xasan sheekh maxamed hogaamiye waad ogtahay inta dhul la xoreeyey kulligood hosbitaallaa laga dhisayaa station police baa laga dhisayaa adeegyadii dawladda laga hirgelinayaa iskuullaa laga dhisay macalimiintii baa la geynayaa dowladnimadu horta fiiri wa- anagu daw- dakhli aan soo ururinaa dadkaanu gelinaa dakhliga aan ururinayna mid aan sharciyadda waafaqsanayn maya waa kii aan xaq u lahayn awal baan qaadi jirnay marka meeshii aan awood inta u yeelano aan kor u qaadno dadweynuhu inay bogaadiyaan weeye idaacaduhu inay bogaadiyaan weeye adinku inaad door ka qaadataan weeye miisaaniyadda dawladda hadda misaa laga taageeraa duud oo boqolkiiba intee percentage aad noo sheegi kartaa taageeradaad ka hesheen adduunka kabka maaliyadda
kabka fiiri waa labo marka miisaaniyadda guud oo one hal bilyan dhibic shan iyo labaatan milyan oo dollar ah boqol kiiba toddobaatan waxay ka timaadaa een, beesha caalamka mashaariic baa marka u badan oo development ah oo dalka oo dhan ka socda raas casir ilaa raas gamboni siyaabo kala duwan uga socda sektarada kala duwan taabanaya sektarada arrimaha bulshada dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha eh, siyaasadda eh, amniga kulligood wax ka qabanaya cadaaladda Eh, taa marka marka laga soo tago dakhliga gudaha oo loo yaqaano domestic revenue-ga hadda annaga aan ururino sad- sanadkii waxaa weeye saddex boqol iyo lixdan milyan gaab boqol milyan ku dhow baa weli nagu jira kaa ayay naga kabaan international eh, community-ga eh, hay-adaha maaliyadeeda caalamiga ah ee na taageera intee la qabtay inaad inaad buuxin kartaan haddii sida hadda rajada muujinaysaan intee rajo la hadda waxaan horta rabnaa sanadka laba kun labaatan iyo shan inaan ku filnaano dowladda qarashaadkeeda micnaheedu waxa weeye oo aan ka maarano kab miisaaniyadeed oo toosa oo adduunyada ay khaatib billahi nooga taagan tahay inaan dhahno yani hana laga caawiyo mushaarka askariga hana laga caawiyo shaqaalaha wasaaradaha noo jooga maarata hanagala caaw hana laga caawiyo safaaradaha iyagaan adduunka ku leenahay mushaarka nooga baxay iyo qarshaadka adeegyada dowladda marka waxaan aaminsanahay laba kun iyo shan iyo labaatan bisha juun haddii la gaaro inaan isku filnaansho dhanka qarashaadka dowladda iyo dakhligaan soo xareyna gaari doono ilaahay idankii aadaad umad guud ahaanna waxaa intaasi nooga idil barnaamijkii faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysanaysaan idaacadda v o e-da laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaanu si gaar ugu eegeynay cabashada canshuurta iibka boqolkiiba shana xukuumaddu dhowaan ay ka bilowda muqdisho shirkadaha sida gaarka loo leeyahay qaadaya dakhliga dowladeed iyo cabashada ganacsatada ku khayrnaa markay timaado dekada weyn ee muqdisho iyo guud ahaan gudaha magaalada muqdisho intaynu ku imi doona barnaamijka lamida nabadey